bsmi اllah alxamdu lilah wslى اllahuma wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wصaxbihi ama bacdu yaqulu اllahu tabaaraka wataعalى wاladina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaaja yatarabasna banfusihina arbacata ashhuri wcashra faida balagna ajalahuna falaa junaxa calaykum fima facalna fi anfusihina bilmacruuf wallahu bima tacmaluuna khabiir darsigeennu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo afaraad ee suurat lbaqara ilaahay wuxuu leeyahy waladiina kuwii yutawafawna la oofsanaayey oo minkum adinka idinka mida wayadaruuna kana tegaaya aswaajan xaasas yatarabasna waa ay sugayaan bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra fa idaa balaqna hadday gaaraan ajalahunna ajashoodii oo ay asaayada ka gudbaan oo ay saayada dhigaan falaa junaaxa calaykum korkiina wax dembihu ma ahaanin fii maa shaygii dembi kuma lihdin facalna ay ku sameeyeen fii anfusihinna nafahooda oo bilmacruufi ahaaday wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa midku cilmi leh waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheed suurat lbaqara gaar ahaan meelihii looga warramayay axkaamta meeshan waxaa looga warramay xukun ku saabsan gabadha laga dhintay iyo waxa soomaalidu ay u taqaano asayda ilahay marka wuxuu yidhi waladiina kuwii yutawafawna la oofsanaayey oo malakulmowtku ou nafta ka qibdoonaayey kuwaasoo minkum adinka idinka mid a muslimiiney oo wayadaruuna kana tegaaya aswaajan aswaaj ka tegaaya iyo xaasas laga warrami maa ninkii dhinta oo wax naagaba aan ka dhiman xukunkan ninkaas waxba kuma leh laakiin ninkii dhinta oo naa ku xirreed ka dhinta ama ciddo ku jirto rajciyaaheed ayaa laga hadlaa ilahay marka wuxuu leeyay waladiina kuwii yutawafawna la oofsanayay oo minkum adinka idinka mid a oo malakulmowtku nafta ka qaadayay oo ragga ah oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas ka tegayay yatarabasna waa ay suganayaan ay ha sugteen a laga wada gabdhuhu iyo xaasasku bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra bianfusihinna ba-dan culimmada in badanoo ka mid a waxay dhahaan waa sila silatun wa tawkiid anfusna waa alfaadu tawkiiday ka mid tahay ee waxbaa lagu tawkiidiyey dhaha oo waxaa leeyahay wayadaruuna aswaajan yatarabasna aswaajtu iyo xaasaskaas laga dhintay way sugaayaan bianfusihinna ay anfusuhunna laftirkoodu waa ay sugaayaan arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban habeen ayay sugayaan waxaa kaloo bacda lagu fasiri karaa bianfusihinna sababiyaa laga dhigi karaa bianfusihinna ay liajli anfusihinna nafahooda iyo naftooda iyo nafiyaashooda darteed waxaa laga wadahay dheheen dumarku maadaama naftoodu ay u hanqaltaagaya inta badan ama dumarka asalkooda naftoodu ay u hanqaltaagaya guurka iyo nimanka ayaa saas darteed waxaa laleeyahay si naftaas loo jebiyo naftaas hanqaltaaga badan darteed ha u sugeen arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban habeen waa intay asaayida sidaan gabadha haddii ninkeedu dhinto ama gabadha ninku ha u galmoodo ama yuusa u galmoonin ama gabadhu ha ahaato gabdhaha caadadu ku dhacdo ama yayse caadadu ku dhicine marba haddii ninkeedu dhinto waajib waxaa ku ah inay tirsato afar bilood iyo toban habeen waxaa laga soo reebaa gabadhii uurka laheed gabadhu hadday uur leedahay ninkeeduna uu dhinto asayda intay qaadee oo ciddada ay tirsane afar bilood iyo toban habeen maahane ee waa inta ay canuga ka dhalayso ama ha u dheeraato intaasu ama ha u yaraato iyadoo cawada canugu calool galay haddii cawanimo ninkii isagoo laga yaabo janaabadii isagoo qaba haddii naftu ka baxdo ninkii janaabadii canug ku calool galay waa dahd isagoo qaba haddii ninka naftu ay ka baxdo gabadhaasu waxay tirsane inta canugaasu caloosha ku jiro ee asaayida side ama sagaal bilood ha noqoto ama ha ka badnaatee haddii ninku markuu dhinto intaan qabriga la geen weli oo aan la xabaalin oo qabanqaabadii lagu jiro ay canuga dhashana gabadha cuddadii markaasi ka baxda waxaa laga yaabaa ninkii ka dhintay oon la xabaalin inay asaayidiiba ka baxdo oo nin lagu nikaaxi karo inta marka ay asaayida sido waxaa ka mamnuuca waxyaabaha isbandhigga ah dahabka inay xidhatoo kale indhakuusha inay marsatoo kale catarka iyo iscarfinta iyo waxa la midka ah iyo iswalwalcinta iyo wax allaala wixii usoo jiidi kara in nimanku milicsadaanoo dhan iyo isbandhigay wax noocaasoo kalea looma ogola intay asaayidaba ku jirto waa loo ogol yahay inay mayrato oo uskugeeda iyo wasaqdeeda waxba lagu falimaa dharka ay mayrato waxaa la rabaa weliba dharka inay iska mayrto korka ay qubaysato tinta ay iska dhaqdo oo ay ku qubaysato anke waxyaabaha lagu qubaysto oo wasaqda jira saabuunta iyo shaambowga iyo bishardi laakiin waxay dhahan culamada qaar waa in waxaasi aysan ku jirin maada wax lagu carfiyo aysan ku jirin wixii wax lagu carfinaha oo maada wax lagu carfiya ay ku jiraan waa ka fogaane saliidaha aan uduga lahayn waa ismarinaya gabadhu waxay un iska ilaaline wixii isbandhig ah oo ama isbandhig u keeni kara ayay iska ilaaline guri gaara inay ku xirraataa shardi maaha oo guri gabadha lagu soo xiri maayo oo gabadhii la xabisi maayo lana takoori maayo lana weelduwi maayo dhar gaaroo dharka asaayada la yidhahna ma jiro intaasna waxay ku jire ilaa afar bilood iyo toban habeen laga gaarayo ama hadday ur leedahay ay ka dhasho ayay ku jire intaas markay gaartana asaayada waa ka baxda waa isqurxi kartaa waa isbandhigi kartaa nimanka waa shugaansan kartaa waa loo guuri karaa oo nikaaxu waa ku dhacaa wax markaas ay asaayada ka baxee laga rabo oo asaybax la yidhaahdo oo ama madaxeeda lagu shuba ama dhabarkeeda lagu shubaana ma jiraan dhar gaarhoy xidheerina ma jiro sidoo kale ama ha cadcadaado ama hamad madoobaade dharkii markii ninkeedu uu dhimanayay ay qabtay iska haysee iyo wixii kale ku darsan karto iyo dharkii armaajadeeda santuuqeeda ka buuxa ay isku badbedeli keliya waxay iska ilaaline kii ninka ay iskugu qurxi jirtay waxa la midka ah oo markay gashato laislaa heble maanta maanta yaa kuu doonaan leey xarago wax walba oo qofkii gabadha u timaada oo ay dhihi karto gabadhu waa gabadh isbandhige way iska ilaaline asaysaasaa la yidhaahdaa intay asaydas ku jirto marka cidday ku jirtaa lama guursan karo ilahay marka wuxuu yidhi waladiina kuwii yutawafawna la oofsanaayo oo malakulmowdku nafta uu ka qaadaayo minkum adinka idinka mid ahaa oo raga oo wayadaruuna ka tegaaya aswaajan xaasas yatarabasna xaasasku way sugaayaan bianfusihinna ay anfusuhunna laftirkooda waxay sugaayaan arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban habeen fa idaa balaqna hadday gaaraan marka ajalahunna ajalshoodii hadday gaaraan oo asaydii ay dhigaan falaa junaaxa calaykum korkiina wax dembihu ma ahaanin dadkii waxaa lala hadlaa gabadha mas-uulka ka ahaa fii maa shaygii dhexdiisa dembi kuma lihidin facalna ay sameeyeen fii anfusihinna nafahooda ay ku sameeyeen oo bilmacruufi wanaag ah hadday asaayada dhigaan oo asaayada ka baxaan oo ciddadii u dhammaato afartii bilood iyo toban habeen ama hadday uur laheed ay dhasho wixii awal hore laga mamnuucayay oo isqurxin ah ama isbandhig ah waa loo ogolyahay laakiin waxaa loogu ogolyahay sifa sharciga waafaqsan inay gabadhu saas ku yeesho sharciga hadday khilaafto sidii markii horeba intay asaayada ku jirtay oo asaayada siday inay isqurxido loogu diidaayay oo weliga la rabay inuu yac ka yidhaahdo hadday munkaraadka iyo wax la midka ay la timaado ama uu arki lahaa iyadoo asaysida niman shukaansa iyo waxay shukaansa iyo wax lamid iyo taleefana dirid iyo iyo hanqaltaag iyo damac hadduu ku arki lahaa sow markii horeba la rabay inuu uga manciyo ayuu haddana wuxuu uga mancinaa markay asaayada ka baxdo kadib hadduu arko isqurxin aan sharciga waafaqsanayn iyo isqurxinaysa tusaale ahaan catara intay isku buufiday jidka la marta saxmaa waa xaaraam waa inuu ka manciya dhar kafiifay qaadatay oo jirkeeda sawirahaya ama jirkeeda uu ka muuqanayo ayadoo marka qaawanay jidka martay waa inuu ka manciyaa weligeedu iyo cidda mas-uulka ka u ay u diidaan arrintaas waxay tihi kareema iyo waxaan ismarina waxyaabaha jirka dooriya markaasay muluq iska siida maqaarkii waa iscadayda waa inuu ka celiya macruuf maha waxaas wallaahu alleh bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan khabiirun marka waa midku cilmi laho ilahay waxud ogaal waay wax walboo samaynaysaan ogaada ilahay waxba lagama qari karo walaa junaaxa calaykum korkiina wax dembihu ma ahaanin fii maa shaygii dhexdiisa dembi kuma lihdin caradtum aada sarbeebteen bihi shaygaba oo min khidbati nisaa'i naagaha iyo dumarka doonistooda ah ow aknantum ama aad qarideen fii anfusikum nafihiina aad ku qarideen calima allaahu alla waa ogaaday annakum adinku satadkuruunahunna inaad sheegi doontaan walaakiinse laa tuwaaciduuhunna gabdhaha ha u ballanqaadinina oo ha kula ballaminina siran nikaax ha kula ballaminina ilaa an taquuluu inaad dhahdaan mooye qowlan hadal oo macruufan wanaagiisa la yaqaano walaa taczimuu ha go-aansanina oo ha goynina cuqdata nikaaxi nikaaxa gunidiisa xataa yabluqa alkitaabu ilaa kitaabku uu ka gaaro iyo ciddadu ay ka gaarto ajalahu ajashiisii iyo meeshii loogu talagalay oo gabadhu ciddada ka baxdo waclamuu ogaadan ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa fii anfusikum wax nafihiina ku jira faxadaruuhu marka alla iska jira waclamuu ogaadan ana allaha alla kafuurun inuu mid dembi dhaafaa yahay oo xaliimun haddana dulqaad badana ah meeshan waxaa looga warramay gabadhii intay ciddada ku jirto waxyaaba aan la ogolayn in lagula dhaqmo gabadhii haddii ninkeedu gabadha ka dhinto ooy asaaysido ama saddexdii dalqo oo ninku gabadha ku qabay dalqadii u dambeeyday gabadha ay ku dhacdo ciddana ay ku jirto inta labadaas gabdhood ay ciddada ku jiraan waxyaaba bannaanaa jira oo ku saabsan doonista dumarka waxyaabahaas waa maxay waa in gabadha loo sarbeebo in gabadha loo baahan yahay ayada waxaa horta mamnuuc ah in loo caddeeyo oo loo qeexo in gabadha la rabo oo gabadha markay ciddada ka baxdo kadib la guursan rabo waa mamnuuc waxaa kaa kasii xun oo kasii liidata oo kasii mamnuucsan in gabadhu intay ciddada ku jirto la yidhahdo waa lagu nikaaxina nikaaxii la yidhahdo gabadh cidda ku jirta waa lagu nikaaxana nikaax aan saxa maaha waa baatil culamada qaarna waxay dhahaan weligoodba kuwaas gadaal layskuuma celi kara anke haddii ciddada ka baxdo ankee ragga soo doonaa kama mid noqon karo waa laga ceyrina ninkaas waa waxaa leeyahy man istacjala shay-a qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi waa degdegtay adna waa lagu ciqaabay ganaaxa waxaa looga dhiga inuusa dib usoo laaban culamada qaar aa yidhi maxaa bannaan marka gabadhaas haddii ninkii uu rabo heblo waa laga dhintay raggu hadday maqlaan raggu waa sheegsheegaayeen warkeeda haddii hebladu ay fiicneed marka oo hebladu rag damac badan kaloo ay jiraan oo nin damac ka yeesho siyaa u bannaan laba gabdhood ba siyaa kuugu bannaan labadaas gabdhood waa maxay waa gabadhii laga dhintay oo asaayada ku jirto asaayada side ama saddex dalqotii u dambeyday la furay oo ninka ka baa-intay ciddadana ku jirta weli iyaduna labadaas gabdhoodba intay ciddada ku jiraan waxaa bannaan in loo sarbeebo waxaa la rabo oo guurka ah sarbeebis sarbeebaa loo sarbeeba laakiin lama qeexi karo lama cadday karo waa ku guursaa lama dhihi karo iyo aan isguursanna lama dhihi karo haddaad ciddada ka baxdo sarbeebtu waa maxay waa wax aan ku caddayn guurka ku caddayn laakiin qofkii wax gartaahu uu fahmi karo tusaale ahaan adoo kale ayaa heli karoo kalea laleeya gabadha ama ninkii ku hela aa adduunyada nasiib ka jooga ama ayaantaan naagadoonaan ahay oo ushaa garabka ii saaran iyo waxyaabaha saas la midka ayaa qofka uu leeyahy laakiin hadal sariix oo cad oo qeexan oo ah waa ku rabaa ama aan isguursanno xaaraam waa waxaa kaloon qofka uusan ku dambaabaynin waxaa qalbigiisa ku jira oo ah hebla haddii ciddada ka baxdo guurso ku dambaaba uu maayo waxaan la ogolayn in gabadha la nikaaxiyo ciddada lagu nikaaxiyo dhexdeeda nikaaxaasuna ansixi maayo haddii laakiin gabadhu ay rajciyo tahay hal dalqaa lagu furay maalan ama dalqadii labaadaa lagu furay ciddayna ku jirtaa gabadhaas waa rajciyo gabar nin lahoo kale ka dhigan tahay sida gabadha ninku uu qabo oon wax dalqaa aysa ku dhicin aan si toosa iyo si dadban midnaba aan loogu shukaansan karin aan midaasna saasoo kale si dadban iyo si toosa midna aan loogu shukaansan karin ayadan ilahay marka wuxuu yihi walaa junaaxa calaykum korkiina dembi ma ahaanin fii maa shaygii dhexdiisa dembi kuma lihidin caradtum aad sarbeebteen bihi shaygaba oo min khidbati nisaa'i dumarka doonistiisa ah inta gabdhuhu ciddada ku jireen oo maalan gabadhii baa-inada ahayd ciddada ku jirtay ama ay ciddada ku jirtay gabadha asaayida ay siday ow aknantum ama aada qarideen fii anfusikum nafihiina aada ku qarideen oo ah inaad heblo guursan rabtaan markay asaayida dhigto oo asaayida ka gudubto ciddada ka gudubto calima allaahu alla waa ogaaday annakum adinku satadkuruunahunna inaad gabdhaha sheegsheegi doontaan ragaatiin warday meydaan haddaad isku timaadaan heblow hebelna waa dhintay aada maqashaan heblena aada wanaaggeeda ogeydeen waad sheegsheegaysiin inaad sheegsheegaydiinoodna ka leexayna ilahay ogyaha subxaana wa tacaala marka wixii aad qalbiga ku qaabataan ood qalbiga gashataan oo ah inaad heblo guursan doontaan markay ciddada ka baxdo dembi kuma lihidin walaakiinse ilahay wuxuu yidhi laa tuwaaciduhunna ha u ballanqaadinina gabdhihii siran sir ha u ballanqaadinina sirtan culamada qaar waxay dhahaan waa nikaaxa asiru nikaaxa lagu fasira waxyaabaha lagu fasira nikaaxa ka mid a nikaaxa u ballanqaadininoo ha dhihnina ninaan aniga ahayn ha guursanin ragga qaara waxaa laga yaabaa damacu inuu saayid ku yahy ee rabitaanka gabadha uu rabo ee uu meeshii wixii uu gaarsii waayo meeshii la rabay in la gaarsiiyo ee uu gabadhi intuu u yimaado uu yidhaahdo iyadoo ciddadii ku jirta ciddada markaad ka baxdo kollaytaba guurla-aan ma noqon doontide ninkaad guursaya waa aniga nin kale been ha u sheegin uu leey ama waa ku guursaa hawle inaan ku guursaan rabaa arrintaas dhibaa ka imaa karo waxaa laga yaabaa gabadhu inay ciddadii soo dedejido meelaha qaar haddii saddex dhiig ay tirsaeday wixii la midka ahaa calaa kullin ama ha soo dedejido waxay dedeji karto ama yay soo dedejine mar walba waa xaaraam arrintaas waxaa kaloo sirta lagu fasiray laa tuwaaciduhunna siran waxaa la yidhi oo kale zina ha u ballan qaadinina oo ha dhihnina hadeer waa kaa sinaysaynaa hadhowdii markaa ciddada ka baxdana ku guursayna waxaa kaloo yidhi laa tuwaaciduhunna siran waxaa lagu fasiray oo culamada qaar ku fasiraan jimaaca lagu fasiray howlaha khaaska ah oo adiga kuu gaarka ah iyo awoodda rabbaaniga oo ilahay adiga ku siiyey oo kugu manaystay oo howsha gogoshana ku saabsan ha ugu sheekaynina gabdhaha oo ha dhihnina anugu ragga waxbaan dheerahoo gogosha markii la tago saasoo saasoon yeeli karaahoo awoodda raganimo iyo shahwada alla uu siiyey iyo awoodda aan jimaaca u leeyahay rag ulahu ma jiraan intaasoo gooraan wax samayn karaa iyo wax la midka ah si aan gabadha aan aysa isku dhihin ninkaanu nin la daayo maaha danta asagoo uu leyahy markuu saas leeyahana waxa waye gabadho ha ku ogolaato oo gabadho hadhowdii nimanka kale ha kaaga dheganugulaato isleey walaakin laa tuwaaciduhunna ha u ballan qaadinina gabdhihii siran nikaax ha u ballan qaadinina oo sariix ah ilaa an taquuluu inaad dhahdaan mooye qowlan hadal oo macruufan macruufo wanaagiisa la yaqaano mooye qowlkaas macruufka oo wanaagiisa la yaqaano waa sarbeebtii iyo wixii aan soo marnay ama waa qowl kale oo aan sarbeebtiiba ahaynoo calaaqa la lahaynoo oo dhaqaalo gabadha la dhaqaalaynaayo iyo ilmaheedaoo kalea oo ah intaad ciddada ku jirto iyo kadibba ilmaha anaa kafaalo qaaday adiga anaa ku kafaalo qaaday khayr iyo wanaag iyo wakaas gurigaana iska deg kirada anaa kaa bixinaya waxaad u baahantihiin iisoo sheegta intaas laftirkeedu waa sharixid waase macruuf laakiin kuma jirto waa ku gursaa kuma jirto arrintaas marka hala ilaaliya ilahi leh subxaana wa tacaala arrintaas hala ilaaliyo soomaalidu intooda badanna intaan maba ilaaliyaanoo gabadha laga dhintay markii laga dhintaba oo xabaasha laga yimaadaba shirka ku xiga ahu inta badan waxaa waaye gabadha ayaa dumaalaa raggu waa iswarsayn ilma adeertaahu iyo walaaluhu waxaa laga yaabaa in maanta o dhan laga munaaqashoodo oo laga niqaasho gabadha ninkii dumaali lahay kadibna ninkii dumaali lahay markii meel la isla dhigo kadib la kala tago ayadiina la yihahdo hebela lagu ogyaha nin kale laguma dumaali kartid ninkaasa dumaashaada iskale waxaasu xaaraam waa akhyaale gabadhu ciddada ha ka baxday u kaati markii ciddada ka baxdo kadib u imaada haddaad rabtiin oo iyaduna idin ogosha qasabna kuma lihidiina waa noo imaan doontaa ilaa an taquuluu qowla macruufa walaa taczimuu ha goynina oo ha go-aansinina cuqdata nikaaxi ay calaa cuqdati nikaaxi nikaaxa gunudiisa xataa yabluqa alkitaabu ilaa kitaabku uu ka gaaro kitaabka waxaa laga wadaa ciddadii ajalahu wakhtigiisa uu ka gaaro kitaaba maanta lagu fasiray maadaama shaygu shay maktuubahoo qoran uu yahay oo kitaabka alle ku yaalla ilaa ciddadu ay ka gaarto meesheedii ha goynina nikaaxa ha goynina oo maxaa laga wadaa gabadhi yaan la nikaaxinin iyadoo cidda ku jirta waana soo ishaarnay nikaaxaas inuu baatil yahay uusan ansaxaynin dadkii saas ku dhaqma ama ninkii gabadhaas nikaaxsada iyadoo ciddada ku jirta waa nikaaxsaa yidhaahdo nikaaxun ansaxi maayo dibna aanka inaanu loo siihin culamada qaar waa sheegeen waclamu ogaadana an allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa fii anfusikum nafihina waxa ku jira waxaa qalbigiina aad ku qarinaysaan iyo ilahay waa ogyahay waxaad muujidaan iska badaaye haddii odagii gabadha dhalay iyo gabadhii iyo nin dadka ka miduhu ay ku heshiiyaan si aan hadhowdii gabadhan loogu tartamin markay ciddada ka baxdo intai ciddada ku jirto in ninkan lagu nikaaxsho dadka kalena hadii la rabaa laga qariye ilahay waa ogyahay subxaana wa tacaala waxau qulubtiina ku jira ilahay ogyahay ma waxaad adinku isku sheegteen ama aad isku warsateen miyaa ilahay moogaana subxaana wa tacaala waclam ogaada an allah la yaclam inuu ogyahay maa fii anfusikum faxdaruuh alle iska jira marka iska jiro ka digtoonaada ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa waclamuu ogaadan an allaha alla hafuurun inuu mid dambi dhaafaayo waxaa laga yaabaa dadka qaar in gaboodfal ka dhaco iyo taqsiir iyo taraarax uu ka dhacaa suurtagala ogaada inuu ilaahay dembi dhaafa yaho haddii meeshaas aad ku taraaraxdeen ilahay tooba keena xaliimunna alle uu yahay tulqaad badane oo dunuubtii idinkoo iska shabkaxsanaya ayaa haddana alle subxaana wa tacala idin dhaafaa darsigeenuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilahi atowfiiq